inkastoo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ee dagaala ka socdeen tan iyo sanadii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa haddana labadii sane ugu dambeeyey waxaa magaalada ka dhacay dagaaladii ugu daraa oo saameynta ugu ballaareed ku reebay shacabka soomaaliyeed dabayaaqadii bishii disembar ee sanadii labadii kun iyo lixdii waxaa lugahooda magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya ku yimid ciidamadii militariga ee dowladda etoobiya kuwaasi oo taageerayay dowladdii cabdulaahi yuusuf waxaana xilligaasi kadib magaalada ka cortay dagaallo xoogan oo u dhexeeyey xoog muqaawamaha oo is-abaabulay iyo ciidamo qaab qabaa'il isku dhisay oo kasoo horjeestay ciidamadii etoobiya iyo kuwii dowladda oo istaageerayey dagaallo fara badan kadib waxaa lagu guulaystay in horaantii sanadkan ee gebi ahaanba ciidda soomaaliya ay ka baxaan ciidamadii etoobiyaanka waxaana markaas magaalada muqdisho soo cagadhigtay dowladda uu madaxweynaha ka yahay sheekh shariif sheekh axmed oo lagu soo cunkay magaalada jabuuti ee caasimada waddanka jabuuti dad fara badan ayaa waxay u arkayeen haddii ciidamada etoobiyaanka ay ka baxaan dalka soomaaliya lana dhisay dowlad uu madaxweyne ka yahay sheekh shariif sheekh axmed oo lagu xasuusto markii uu guddoomiyaha ka ahaa midoogii maxkamadaha islaamiga ee markaa arriminayay koonfurta soomaaliya in ay uun wax isbedeli doonaan hase ahaatee rajada ay qabeen dad fara badan ayaa waxay noqotay mid dhecsowda dowladda oo sheekh shariif sheekh axmed shariifka ka yahay markii ay soo cagadhigatay magaalada muqdisho ayaa waxaa soo baxay mucaarad farqaha ku dhigay dowladda inay shaqayso iskabadaa diiday inay tallaabo qaado taas waxa ay keentay inay dagaaladii halkooda ay kasii socdaan labadii sane ee ugu dambeeyey dagaaladii xooggana ee ka dhacay magaalada muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayida iyo weliba barakac aada u fara badan intaasi markii laga soo tago dagaalada waxa ay saameyn ku yeesheen xarunta soomaaliya ee muqdisho magaalada muqdisho iminka uma muuqato magaalo matasha dal ama magaalo caasimad ah waxaa magaalada ka muuqda burbur xoogan dhismayaashii ugu quruxda badnaa magaalada ayaa waxaa ka muuqda raadadka risaasta halka ay qaar kalena gebi ahaanba ay ku burbureen waxaa intaasi usii dheer cidlo weyn oo xilligan magaalada ka jirta saddex qaybood laba qaybood dadkii ku dhaqnaa magaalada muqdisho guryahooda way ka carareen xaafadaha qaar ayaa waxa ay noqdeen dhul kayn ah waxaana ka baxday dhir aada u fara badan guryaha qaarkood ka saramartay waxaa jira xaafadaha qaar oo aad naftaada kala baqayso inaad dhex marto cidlada awgeed waddada warshadaha soddonka iyo maka almukarama qofkii yaqaana yaqaan dadkii yaqaanay ma ahan waddooyin looga sheekeynayo waxay ahaayeen waddooyin aada u mashquul badan dadka iyo gaadiidka isdhaafdhaafaan sidoo kale waddooyinkan waxaa ka jiray ganacsi ballaaran waddada warshadaha iyo soddonka haatan xilliyada maalintii ah waxaa isticmaala dadka iyo gaadiidka bicilka hase ahaatee wixii ka dambeeya toddobada fiidnimo waxa ay noqotaa mid laysku macsalaameeyo waxaana habeenkii oo dhan isku wareystaa xawayaanada sida eyda iyo bisada waddada maka almukaramana waxa ay noqotay furun dagaal waxaana ku wada sugan dhinacyada ay dagaaladu u dhexeeyaan ee dowladda kumeel gaarkii xoog kasoo horjeeda muqdisho iminka waxaa ku haray dad yar oo farakutiris ah kuwaasi oo wadnaha farta ku haya markastana niyaddooda ay ku jirto inay dagaalo dhacaan waxaa hubaala qofkii labaatankii sane ee ugu dambeeyey ka maqnaa magaalada muqdisho inay ku adkaanayso inay aqoonsato iska badaa muddo intaasi ka badan qofkii ka maqnaa muqdisho magaalo guryaheeda daaqadaha iyo albaabada ay isla garaacayaan cidla awgeed dadkeediina ay ku hoos nool yihiin cooshado baco iyo weliba geedaha hoostooda